alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai wa ashraf almursaliin nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa asxaabihi waman tabicahum biixsaan ila yowmi اddiin ama bacdu acuudu billahi min ashaydaani اrajiim bismi illaahi اraxmaani اraxiim inaa fataxnaa laka fatxa mubiina liyakfira laka allahu maa taqadama min denbika wamaa ta'ahara wayutima nicmatahu calayka wayahdiyaka siraada mustaqiima wayansuraka allahu nasran casiiza in shaa allahu tacaala maanta oo ay taariikhdu tahay kun iyo afar boqol iyo koob iyo afartanka bisha dulqacda almuxaram ee bilaa xirmadale ku jirta labiyo labaatankeeda waxaynu insha allahu tacaala aynu allah dembigeeda haynaga dhaafee aynu insha allah iska jejebin doonaa oo inoo bilaabi doonta suuratulfatxi suuratulfatxi suuraddan lagu magacaabay suuraddii furidda waxaa weeyaan waa suurad madani ah kitaabkaygu wuxuu odhanayaa bilijmaac laakiin ijmaaca waxay noqonaysaa madani waa jumhuurta ayaa qabta yacni wixii soo degay bacda alhijra nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu ka baxay maka ee uu aaday madiine qur-aankii soo degay oo dhan hadduu doono makaba ha ku soo dege waa marka sidaa lagu socdo laakiin dee culimmada ma isku ma ijmaac maaho culimmadu saa iskuma waafaqsana sida la garanayo suuraddani waxaa weeyaan sagaal iyo labaatan aayadood weeyaan iyadu waa bilijmaac qaala allaahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi innaa fataxnaa innaa anagu fataxnaa waa furnay laka adiga nebi maxamedow waa kuu furnay fatxan furitaan baan kuu furnay fatxi weyn baan kuu furnay fatxigaasoo mubiinan cad fatxi cad baanu kuu furnay oo haddii la yidhaahdo mubiin macnaha waa min abaanadii laasimka ahayd fatxi daahir ah oo bayin ahoo la wada arko ayaanu kuu furnay ama mubiin ahoo waxa weeyaan wax kala saara oo bayna alxaqi waalbaatili kala saara iyo kufriga iyo iimaanka ayaanu kuu furnay waxaanu kugu furnay liyakfira laka inuu ku dhaafo allahu alle uu ku dhaafo maa taqadama wixii hormaray min dembika isagoo dembigaaga waxaa hormaray iyo wamaa ta'akhara wixii dib maray oo dembigaagiia inuu ku dhaafo oo wayutima u dhammaystiro oo taam yeelo nicmatahu nicmayntiisa calayka korkaaga uu nicmaynayana uu dhammaystiro oo wayahdiyaka uu ku waafajiyo oo kuga hanuuniyo siraadan waddo uu kuga hanuuniyo waddadaasoo mustaqiiman toosan oo wayansuraka uu kuu hiiliyo oo kuu gargaaro allaahu alle nasran gargaaruu kuu gargaaro gargaarkaasoo casiisan oo maaragtay qaalib ahoo horreeya oo aad iyo aadu adagoo xoog badan uu kuu hiliyo innaa fataxnaa sababadda suuraddan sabab nusuulkeedu waxaa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la garanayaa maka ayuu ku dhashay maka ayaana laga soo diray oo rasuulnimadiisa iyo nebinimadiisa maka ayay ka dhacday dhowr iyo toban sano markuu joogay ayaa gaaladii quraysheed ka saareen oo ay maaragtay isagoo aan karaahiyaysanayaa ayuu ka hijrooday kadibna madiine ayuu tegey nebiga calayhi salaatu wasalaam sida la garanayo wuxuu kaga helay madiine soo dhoweyn iyo dad wanaagsan oo ansaar la yidhaahdo iyo muhaajiriintiisa oo iyana maaragtay wax ka horreeyey wax ka dambeeye wax la xsoodayba ayuu ka helay halkaa buu diinta ka faafiyey sidaasoo kale waxaa la garanayaa gaalada ee quraysheedna way kaga daba tageen madiine oo way ku duuleen beder bay kula dagaalameen uxud bay kula dagaalameen khaswatulaxsaab ayay kula dagaalameen oo ka daba duuleen intaasoo jeerba waa ay ka daba duulayeen markaa sanadkii lixaad ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagaoo jooga madiina ayuu waxaa arkay riyo wuxuu ku riyooday isaga oo tegey maka oo cumraystay oo saxaabadiisana ay la socoto oo qaarna ay madaxa xiirteen qaarna ay gaabsadeen oo si fiican isaga cumraysteen saasuu ku riyooday riyada ambiyadana waa xaq weeyaan markaa saxaabadii nebigu wuxuu yidhi marka ina keena ina kacsha oo ay soo baxeen iyagoo dadkana u sheegaya inay cumro ay ku socdaan dalxulayfa iyo miiqaadkii ahlmadiina ayay ka soo xidheen cumradii ka soo cumraysteen hadyigii wixi ay heleenna waa ay soo kaxayeen jidkaa marka ay marayaan oo ay soo socdaan nebigu weliba calayhi salaatu wasalaam ilaa dhinaca waa uu ka baqayaayo heshiis maaha qurayshe wuxuu yidhi madiina dadka ragga joogay iyo weliba reer miyiga caraabta ahna ina keena si ay ciidanna u noqdaan hubkoodana waa sitaan markaa nimankii quraysheed ee maka haystay waa ay maqleen nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa inuu soo socda ayay ogaadeen qaarkood waxaa la leeyahay ciidan uu wato maaragtay khaalid bin weliid oo markaa aan islaamin ayaa jidka loo sii geliyey nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu ogaaday jidka maaragtay in loogu jiro waa uu ka leexday dhinacii madiine laga soo geli jiray oo meel la yidhaahdo waxaa laga soo dhacaa waxaa lagu soo dhacaa maaragtay kada mawciduha alkadaa marka qofka madiine ka yimaadaa maka kadow ka soo galaa waa halkan maqbaradan iminka la yhahdo maqbaratlmacalla ay ku taallo aaggaas ayuu ka soo dhacaayo waata la ydhaahdo maaragtay udkhul waftax wakhruj wadum yanaa marka laga baxayana kuday baa laga baxaa marka laga soo lasoo gelaya madiine laga soo gelayana kadaa baa laga soo dhacaa halkii kamuusan soo dhicin nebiga calayhi salaatu salaam waa ka wareegayo xaggaa iyo badda iyo maaragtay jiddaa ayuu maaragtay nebiga calayhi salaatu wasalaam uu u soo wareegey markaa waxa uu degay meesha la yidhaahdo alxudaybiya la yidhaahdo ayuu degey xudaybiya waa meel u jirtaa ilaa saddex iyo labaatan kilomitir maka maka gudaheeda hadda dee maki waaba soo fidae qaarna waa xaramka baa la yidhaahdaa qaarna waa xilliga meeshan hadda shumaysi la leeyahay ee istabta ay ku taallo maka marka lasii gelayo ayay ku agteeda weeyaan waa kur yar oo maaragtay agteeda ah ceella waa ay lahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam halkaa ayuu degay jihaadka xaramkana maaragtay xaramka xuduud buu leeyahay waa jihaada ugu fog weeyaan maka meelana buuraa xidha oo maxaanku dhahdaay way soo kooban tahay maaragtay xaramka kamaba fogaa sida hadda tanciim oo kale jihada tanciim ee maaragtay madiine ugu xigta dariiqulmadiina ku yaalla waa jihada ugu dhowey markiiba lagaga baxayo xaramka laga baxayo ee xilliga loo baxayo jihadan shumaysina waa jihada ugu fog oo ilaa saddex iyo labaatan kilomitir wax ku dhow oo xaramka ah weeye xuduudahaasina waxay ka dhasheen baa la yidhaahdaa culamada qaar ay sheegeen meesha buurtii la odhan jiray abuuqubaasabu qubays yacnii waxaa marar saarnaan jiray baa la yidhahdaa xajarul aswadka markaa wuu laydhan jiray habeenkii in alla inta laydhkaasu ka muuqda ama laydhkiisa laga arkaba xaram unbay ahaan jirtay xaram bay noqotay oo lagu xadeeyey wallaahu aclam culammada qaar baan ka arkay sidaa yacnii qubays waa qabaso waa yani qabasna waa dhimbiisha waa nuur baa yani ka bixi jiray buurta dhakadeeda xajarulaswadkaana saari jiray baa layidhi taas haddaa waxa weye iskaga gudub xuduudda markaa halkaa xudaybiye la yahdo nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu degey halkaa markuu degayna waxa uu diray marba cid buu dirayoo nimankii reer maka ayuu u diray isagoo u sheegayaa annagu uma soconno dagaal uma soconno xaramkaa ilaahay baanu weyneynaynaa kacbadaanu weyneynaynaa waa cumraysanaynaa waa dawaafaynaa waa saciyaynaa waa xiiranaynaa hadigaanu gowracaynaa khalaas na daaya nabiga calayh salaatu wasalaam waxa ma soo geliyo waxau marba diraba qof diraba cumarbu markii dambe yidhi cumar u tag radia allaahu canhu cumar waa ka cudur daartoo wuxuu yidhi aniga quraysh way taqaanaa aad iyo aad baa nimanka colu nahay waan ku adadaka tolkayna wax saasiima kama deganaa iga daa rasuul allow cusmaan bin cafaan u dir cusmaan bin cafaan odayaasha meesha quraysheedoo dhamme waa raggiisii waa banu umaya abuu sufyaanoo ugu weyno waa qaraabaday yihiin waa la garanayaa cusmaan baa tegey cusmaan markii uu tegey oo maaragtay uu nabiga calay sala slam risaaladiisii gaadhsiiyey oo rasuulka alle diinta ayuu idinku yeedhaya inaad soo gashaan islamarkaana wuu cumraysanayaa ee xaramkana u ogolaataan ha soo gale oo ha cumraystee ayay yidhaaheen mayma soo gelayo adigu haddaa dawaafayso dawaaf anigu dawaafi maayo rasuulka ilaahay oon dawaafine ka baydha rasuulka ilaahay ka wareega ha soo galo oo xaramka ha dawaafe adigu intii laysku celcelinayey ayaa waxaa la faafiyeyba waa la dilay cumaan cumaanba waa la dilay marka nebiga calayhi salaatu wasalaam beeca ayuu la geli doonaa saxaabadii inaanay waxa weeyaan beeco khaas ah awalba beeco waa kula jireen beeco khaas ah ayuu la geli doonaa o odhan doonaa haddaan midu inaga hadhaynin oo inaynu nimankaa quraysheed la dagaalannaa oo aynu maaragtay aynu la dagaalannaa ama waa inaynan cararin ama waa inaynu maaragtay dee dhimannay cala almowt aw calaa allah yafiru ayuu kula baayactabay markaa kadib ay sidaa maqleenna waa soo daayeen cumaan nebiga calayh salatu wasalaam waa u yimaadeen heshiis baa meesha lagu qortay heshiiskaas heshiis qadhaadh buu ahaa heshiis qadhaadh ayuu ahaa oo aad iyo aad saxaabada ay luqi kari waayeen oo waxaa ka mid ahaa inay iminka iska noqdaan nebiga iyo saxaabada raggaa maaragtay boqol afar boqol iyo kontonka ama ka badan ama afar boqol iyo toddobaatanka soo socday kilomitir ee inay cumraystaan u soo socday ee kacbadii dul jooga ee la yidhi halkaa ka noqda ma gelaysaane noqda sanadka sanad dambe soo noqda heshiiska waxaa kaloo ka mid ahaa in aan toban sano la dagaalamin waxaa kaloo ka mid ahaa haddii ciidi naga soo islaamto haddaanu nahay reer maka oo mushrikiinta cidi ka timaado oo saxaabada iyo nebi maxamed u soo gasho inaad nagu soo celisaan ninkaa muslimka ah muslimba ha ahaadee inaad nagu soo celisaan idinkuna haddii cid idinka soo ridowdo naga kin timaado aanan idiin soo celin ciddii maaragtay nebiga calayhi salaatu wasalaam la taxaalufta ee xilfi la samaysataa inay u bannaan tahay annagana ciddii nala taxaalufaysa ay noo bannaan tahay adigu qodobo noocaasoo kale ah markaa saxaabadii aad iyo aad bay ugu adkaatay nebigu wuxuu heshiiskii markuu qaatay ayuu yidhi marka xiirta xiirta oo hadigiinna qala xiirta bes waa noqonaynaa madiinaynu ku noqonayna waa arrin adag baabuur ma jirin waxba ma jirin intaasay soo socdeen marka waa ka xataa cumar aad iyo aad nebiga calayh salaatu wasalaam uu maaragtay ula hadlayo rasuulka oo odhanayo alasnaa cala alxaq rasuul allaw maynan xaq innagu waa aynan ku sugnayn wahum cala albaatil iyaguna miyaanay baatil iyo shirki iyo gaalnimo ku sugnayn maya waa ku sugannahay iyaguna gaalnimay ku sugan yihin alaysa qatlaana fi ljanna kuwa laynaga laayo ee jihaadka nagaga maaratay nagaga shahaado qaataa miyaana jannada ku gelin wa qatlaahum fi nnaar kuwooda laga laayana miyaana naarta gelin rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qaala bela haa cumar baa haddaba wuxuu yidhi fafiima nucdi daniyata fii diinina fafiima nucdi daniyata maxaynu dulliga u siinaynaa diinteenna maxaynu dulliga u qaadanaynaa waa rag iyo rage maynugu kicinno yaa kollayba adduunyada waa wax yaroo geeri baa lagu dambaynayaae waa lacibin walahwine wax nafla maaha adduunyadu maynu inagu iska shahaado qaadanna iyagana kow ka siino gaalada naarta ha sii aadeen inaguna aan jannadeenna iska sii aadin marka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi cumar binu khidaabow rasuulkii ilaahay baan ahay ilaahay dayici maayo ilaahay baan maaratay sidaa ay amray heshiiska waan qaatay dee heshiisku waa insha alla xagga dambena waa inoogu iman doonaa laqad radia allahu cala almuuminiina id yubaayicuunaka taxta shajarati waa inoogu iman doonaa marka fatxiga la sheegayaa oo laleeyahay innaa fataxnaa laka fatxan mubiinan waa fatxu xudaybiya qaala allahu tacaala inaa marka halkaasay ka noqdeen saxaabadii oo dee ay ku adag tahay oo nebiga calayh sala sl xataa markuu yidhi xiirta xiiran waaye oo hadiga qali waayey markii dambe waa kii iskaga tegay oo umu salama oo la socotay ayuu tegey maanta arrintu waa adag tahay buu musalamaay saxaabadii laba saddex jeer baan amar siiyey oo yidhi xiirta oo hadiga qala xiirta oo hadiga qala dheg baa jalaq laysiin waaye waxay tidhi iskaga tagoo adigu intaad maaragtay u yeedhato maaragtay ninka kuu xiiraya hadigaagana gowraco shaqadaada iska qabso orod iska xiiro oo waa kaa markaasaa uu nebiga alai sala slam xiirtay xallaaqiisiibuu u yeedhay hadigiisiina waa qalqalay waa gowracay markaasay dee iyaguna maarata iskula yaaceen oo ay isu xiidheen oo ay iska markay arkeen arrintuinan laga faaruqay aan maka cidgelin laakiin xanaaqa iyo murugada ee riwaayaadka qaar waxay leeyihiin madaxii bay iswada sareen midba mid kale soo u xiidhi maayo yani waa xanaaqa iyo waxawse arrintan wuxuuyahayse u liqi kari waayeen ayay iyaga oo aad uga xuno iswada maaragtay sakiinta isku wada jaraya ayay sameeyeen laakiin markii dambe ilahi subxana wa tacaala fatxi weeyaan buu yihi oo innaa annagu yabuul rabbi leeyahay fataxnaa waa kuu furnay laka adiga nebi maxamedo waxaanu kuu furnay fatxan furitaan baanu kuu furnay markaa lama sheegin macmuulkii amase mafcuulkii fataxnaa un baa la yidhi macnaha diyaar alxarbi daarihii gaaladu ay idinka haysatay ama diyaarulxarbigii waa laydin furay oo culimmadu waxay hadda ay u badan yihiin ama saxiixuba yahay fatxigana waa fatxu lxudaybiya weeyaan alxudaybiyada waxaas ka dhacayaan asxaabadu sidaa uliqi weyday baa fatxi ilaahay ku magacaabaya isaga jalaalaynku wuxuu odhanayaa innaa fataxnaa ay qadaynaa laka waa kuu xukunnay oo azal ilaahay bay agtiisa kaaga xukunnayd ama kaaga qornayd inaad maaragtay aad maka furato qadaynaa buu odhanaya laakiin waxaa ka fiican in la yidhaahdo innaa fataxnaa laka waa sababulfatxi oo wixii aynu odhan jirnay majaaska mursalka ah waxa weeyaan tasmiyatu sababi bismi lmusabab mar haddii lagu furan doono sulxulxudaybiya uu sababu noqon doono in maka la furto oo khaybar la furto oo meelo kale la furto sidaasaa fatxi loogu magacaabay isaga laftiisaaba fatxi ahoo sababtii oo markaa markaa lagu magacaabay bismi musabab weeyaan saas waa ka sii fiican tahay ama sidaaba laysaga daayo laydhaahdo fataxnaa waa litixaquqi wuquucihi mar hadduu dhacaayo ilaa ilaahayba tabaaraka wa tacaala wax qiyaamaha oo dhici doono buu yidhi ataa amrullaahi mar haddii ilaahay xaggiisa ay ka tahay wax muxaqaqa oo in la furan doono saasuu markaa ilaahay u leeyahay innaa fataxnaa laka fatxan mubiin waxaa la soo hormariyey mafcullaajligii innaa fataxnaa laka adiga ayaanu kuu furnay diyaara alxarbi mafcuululaajliguna mafaaciisha shanta ka ugu dambeeyaba weeyaan hadday isu yimaadaan sida la garanayo darabtu darban abaa camrin qadaata ataa sirtu wanniila khawfan min ciqaabika lii mafcuululaajliga loogu sii horloogu horraysiiyaa haddana isagii baa loogu soo horraysiiyey innaa fataxnaa waa furnay laka adiga ilaajlika ayaanu kuu furnay waa lilihtimaami ihtimaamka la siinayo nebiga calayh salatu salam in ilaahay futuux siiyey oo uu nafcigiisa maaragtay loo sheegayo fatxan furitaan baanu kuu furnay fatxigaasoo mubiinan cad oo maaragtay daahir ah haahey waxaana weeyaan baynu ku fasirnay waa sulxulxudaybiya isaga lifsaa fatxiya waxaa lagugu furay liyakfira laka inuu kuu dhaafo allaahu alle inuu kuu dhaafo maa taqadama wixii hormaray min dembika isagoo dembigaaga waad ka xaalayn kartaa min dembika xaaluu dembi hore yahay wamaa ta'ahara saasaynu isaga daynaynaa khilaafal owleyo waxaana ay sheegayaan wax ilaahay uu siiyey weeyaane sidaasaaynu odhanaynaa maaragtay wamaa ta'ahara iyo wixii dib maray waa manqabo iyo martabad iyo derajo weyn oo alla siiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiis saxiixa oo qof wuxuu ku yimi ma jirto qof lagu yidhi waxaa la dhaafay qufira laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahara isaga mooyaane marka khawaasta nebiga calayh salaatu wasalaam waxyaabaha uu la gaarka yahay ayay noqonaysaa dembigiisii hore iyo dembiga dambeba in loo dhaafo waxaana loogu dhaafayaa jihaadka iyo hawsha iyo camalka weyn ee jaliilkaha ee uu wado ayaa loogu dhaafayaa wamaa taakhara wayutima uu taam yeelo nicmatahu nicmayntiisa calayka korkaaga uu nicmaynayo uu taam yeelo ayaa fatxiga lagu siiyey wayahdiyaka uu ku hanuuniyo siraadan waddo waddadaasoo mustaqiiman uu ku waafajiyo mustaqbalkaaga soo socda wayansuraka uu kuu hiiliyo allaahu alle nasran hiil uu kuu hiiliyo hiilkaasoo casiizan xoog badan marka afartaasaa lagu sababeeye lagu cileeyey liyakfira laka wayutima nicmatahu calayka wayahdiyaka siraadan mustaqiiman wayansuraka allaahu nasran casiiza afartaasaa lagu cileeyey huwa aladii anzala sakiinata huwa alle alladii kii weeye anzala soo dejiyey amase yeelaybaa asakiinata xasiloonida yeelay xasiloonida yeelay fii quluubi almuuminiina muuminiinta qalbigooda xasiloonida yeelay waxaa soo gelayaa muuminiinta ugu horeeya dee kuwa maaragtay qaswat alxudaybiya maxaan leeyahay xudaybiya kuwaa la joogay nebiga calayh salat slam ee la baayactamay aa uga horeynaya liyasdaaduu inay kororhsadaan oo siyaadsadaan iimaanan iimaan ay siyaadsadaan iimaankaasoo maca iimaanihim iimaankoodii hore ee bilaahi wa rasuulih ay rumaysnaayeen in maaragtay iimaan kale ay kasii kororhsadaan marka amarka qadhaadh ee ku qadhaadh iyaga ee rasuulka sala allahu alayh waalih wasalama uu siiyey ay qaataan waxaa ilaahay sii siinayaa iimaan buu ugu sii siyaadinayaa iimaan buu ugu sii siyaadinaya welilaahi alle ayuu u sugnaaday isagoo qudhaayaa leh junuudu samaawaati cidharhka ciidamada jooga junuudda samada isagaa leh iyo walardi dhulka dhulalka ciidamada joogaba ilaahay leh ilaahay baa leh ciidamada ilahay waa badan yihin welilaahi alle ayuu u sugnaaday junuudu samaawaati samooyinka ama cidharhka ciidamadooda faraha badan ee jooga ilaahay baa leh waalardi iyo dhulka ciidamada jooga wa kaana allaahu allena wuxuu ahaaday caliiman mid cilmi badan oo cilmi leh xakiiman oo xikmad badan oo falsuuban buu ahaaday ilaahay tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahay huwa alle alladii kiiweye anzala sakiinata waxaa laga soo wariyey cabdulaahi ibnu cabaas inuu yahay anzala ay jacala anzala ay asakiinata ay jacala sakiinata xasiloonidii ayuu yeelay fii quluubi almuuminiin oo markaa waa tumaaniina tumaaniina deganaan iyo sukuun iyo waqaar iyo deganaan iyo nebiga calayh sala slam amarkiisa oo ay qaataan ayaa ilaahay qalbigoodii ku abaalmariyey oo uu yeelay xukunkii qadhaadhaa ay qaateen ayib laba meeshu way adag tahay waninka hadda cumar markaynay rasuulka u tegayoo abubakar buu u tegayoo maaragtay uu ka dagaalamay cumarna waa shadiid ya fiima nucdi daniyata fii diinina waa kan leeho aad iyo aad bay saxaabadii ugu adkayd iyagoo intaasoo soo maray oo nebiguna markii hore ku yidhi waa cumraysanaynaa oo waa xiiranaynaa oo waa jaranaynaa timaha oo uu markaa hadalladuu nebiga ku celcelinayeyna ay ka mid tahay miyaanad nagu odrhanin waa tegaynaa maka oo waa xiiranaynaa waa idhi buu nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin hadda miyaan kugu idhi haddaan gelinna marka aad iyo aad saa daraaddeed cumar markii dambe aad iyo aad buu arrintaa uga qoomameeyeoo markii la noqday xudaybiye laga noqday gaar buu u soconayey oo ciidankiiba ma raacina isagii awrkiisii meel gaar uula baxay wuxuuse yidhi hais baad maanta ku jirtaa aayad baa ayaa dushaada kusoo degi doonta waa lagu hayaa maanta markaa dabadeedna keligii baa balda meelahaad wararka ka dhegdhegaysatide adoo bal horta meelaha uu wareegaalasany dhulkaasu marayay markii dambe ayuu maaragtay ayaa loo sheegay oo isagoo le adigay kugu soo degtay ayaa le war aayaddaas ama ay soo degtay oo maaragtay ilaahay wuxuu soo dejiyey nebiga calayh salaatu salaam wuxuu yidhi laqad unzila calaya alleylata suuratun axabu ilaya min addunya wamaa fiiha suurad baa igu soo degtay aan ka jecelahay adduunyada iyo wixii ku suganba innaa fataxnaa laka fatxan mubiina ayaddaasaa igu soo degtay suuraddaasa igu soo degtay dabeedna saxaabaddu waxay odhan doonaan hariyan mariyan laka yaa rasuul allah haadaa maa yafcal allaahu bika adiga maaragtay waa kuu tahniyadaynaye taasi waa ti ilaahay adiga uu abaalkii ku siiyey ee kugu falayaya famaa lana annagana maxaan leenahay marka famaada yafcalu bina maxaa annaga nagu falaya rabbi oo nagu samayn doonaa markaasaa ilahay odhan doonaa liyudkila almuminiina walmuminaat saa odhan doonaa marka huwa aladii alla kii weeyaan anzala soo dejiyey ama yeelay asakiinata xasiloonida iyo deganaanta fii quluubi almuuminiina muuminiintaas ashan cahdiyaba ka dhigoo saxaabadaa halkaa maaragtay heshiiska ku qaatay ee nebiga la joogay qalbigooda ayaa ilaahay deganaan ku soo dejiyey liyasdaaduu inay kororsadaan iimaanan iimaan iimaanka oo maca iimaanihi iimaankoodii hore ah walilaahi ilaah ayay u sugnaaday junuudu samaawaati samada ciidamada jooga iyo walardi waayo markaa hadduu gaalada malag qura u soo diri lahaa hal malag oo qura ayaa xagga kale ugu rogi lahaa ama kaba malaggaa qura baabiin laha ila junuudihi samaawaati waladii uu leeyahay laakiin xikmad uu leeyahay ayuu waxa weeyaan uu muslimiinta u yidhi jihaada oo idinku isku jihaada oo idinku diinta faafiya walow yashaau allaahu lantasara minhum walaakin liyabluwa bacdakum bibacdin sooma haddii ilaahay doonayo waa ka aarsan lahaa isagoo aan basharba la dagaalamin ayuu qasab ku islaamin lahaa laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala xikmadu uu leeyahay darteed ayuu isugu salliday dadka oo yidhi muslimiinta wixii islaamaa hala jihaadeen gaalada wixii gaaloobay hala jihaadeen saa daraaddeed baa ilahay leeyahay walilahi junuudu samaawaati walard wa kaana allaahu allana wuxuu ahaaday caliiman midkii cilmi badan buu ahaaday oo xakiiman oo falsuubanoo wax walba xikmad u saaxiiba iyo xukun wanaagsan iyo xikmad wanaagsan ayuu ahaaday rabbi tabaaraka wa tacaala liyudkhila almu'miniina taa xaggaynu ku tacallujinnaa jalaalaynku isagu wuxuu odhanayaa amara biljihaadi amara waa amray alle biljihaadi jihaadka ayuu amray liyudkhila almu'miniina mu'miniinta inuu geliyo iyo waalmu'minaati mu'minaadka ragga mu'miniinta iyo dumarka mu'minaadka jannaatin jannooyin inuu geliyo ayaa ilaahay u amray oo wuxuu odhanayaa mutacalliqun bimaxduufin ayib taana waxa ay culimmadu la garanayaayo xagga naxwaha laba xaraf oo maaragtay isku wada macno ah kuma tacalluqi karayaan maaragtay liyakfira lakala hore iyo liyudkhilada dambe dee laguma wada tacallujin karo halkaa hore iyadoo aan haddana laysku cadfinna adigu almuhim ilaahay tabaaraka wa tacaala waa sameeyey waxa uu sameeyey facala daalika wa dabbara maa dabbara waxa ilaahay sameeyey oo uu maaragtay deberey oo uu falay ayaa ilaahay sameeyey wuxuu u sameeyey liyudkhila almu'miniina muuminiinta inuu geliyo iyo waalmu'minaati mu'minaadka jannaatin jannooyin inuu geliyo jannooyinkaasoo tajra ay soconayso min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaal ay soconayaan khaalidiina xaal la qadaray waaritaankooda fiihaa ay ku waarayaan jannooyinka oo wayukafira uu markaa ka asturo oo ka qariyo ama ka dhaafo canhum xaggooda sayi'aatihim dembiyadoodiina uu ka dhaafo ilaahay jannana waa gelinayaa dembigoodiina waa ka dhaafayaa wa kaana wuxuu haday daalika kaasina in jannada la geliyo muuminiinta oo janno ay helaan oo dembigoodana laga dhaafo kaana wuxuu ahaaday daalika kaasi wuxuu ahaaday cinda allaahi xaal alle agtiisa uu yahay jannadii iyo dembi dhaafkiiba fawsan guul buu ahaaday guul guulshaasoo cadiiman weyn wa yukafira canhum sayidaati markaa dee waa sax waa fawska u weyn faman zuxziha can innaari wa udkhila aljanna faman zuxziha can inaari waudkhila aljannata faqad faaza kaasi waa liibaanay marka wa kaana wuxuu ahaaday daalika kaasi in jannadana la geliyo dembigoodana ilaahay ka asuro oo ka dhaafo cinda allaahi xaalu agtiisa yahay fawska dambe ayaanu ka laga xaalaynayaao markaa dee sifadina hadday soo hormarto waa ti xaal noqonaysay kaana daalika cinda allaahi fawsan guul buu ahaaday guushaasoo cadiima weyn marka ilaahay sidaas buu sameeyey wa yucadibahum inuu cadaabo almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta ah ragga waalmunaafiqaati iyo kuwa munaafiqaadka ah ee dumarka waalmushrikiina gaalada ehlu shirkiga ee ragga waalmushrikaati iyo dumarka mushrikaadka kuwii day addaanniina ilaahay ka malaynayey bilaahi bialle ka malaysanayey danna saw-i malaha xun ka malaysanayey kuwii malaha xun la ka malaysanayey uu iyana cadaabo uu cadaabo kuwaana ee gaalada mushrikiinta iyo munaafiqiinta ahaa calayhim korkooda ayay ku sugan tahay daa'iratu sawi xumaanta wareegeedii xumaantu iyaday ku wareegaysaa calayhim korkooda ayay ku sugan tahay daa'iratu sawi marka daa'iraddu waa la garanayaa waa goobada meesha markaska ah xariiqda weyne ku soo wareegsan baa daa'ira la yidhaahdaa oo inaga xisaabtaba tan la yidhahdo seerkalka ee saa wareegsan weeyaan dee daa'ira la yidhahdaa marka waxaa xaaditadii baa marka lagu bixiyey xaaditadii qofka hareeraynaysay alxaadita allatii tuxiitu bilinsaan musiibadii qofka oo dhan isku wareejinaysa ee dhinac walba kaga imanaysa ee musiibada weynahay ee meel alla meel uu ka baxo aanu helaynin ayaa daa'ira calayhim korkooda ayay ku sugan tahay daa'iratu sawi xumaanta wareeggeedii macnaa beledii wareegaysay iyagay ku dhacaysaa waqadiba allaahu alla waa u cadhooday calayhim korkooda waa u cadhooday walacanahum waa nacladay oo naxariistiisa ayuu ka fogeeyey waacadda lahum waxa uu maaragtay u diyaariyey jahannamo jahannamo ayuu u diyaariyey wasaat way xun tahay way xun tahay way xun tahay masiiran waa ficilcinshaayo waxa weeyaan meel la caayay weeyaan min jihati almasiir meel loo ahaado lagu dambeeyo loo noqdana iyadaa ugu xun oo meeshaasi meel ammaan le maaha ee meel liidata weeye walilaahi alloo qudhay u sugnaaday junuudu samaawaati samooyinka ciidamadeeda iyo walardi iyo dhulka ciidamadiisu allay u sugnaadeen wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday casiizan midkii qaaliba orreeya cidkii midkii xoog badan oo aan cidi hor istaagi karin arrintiisa iyo xukunkiisa xakiiman oo falsuuban ayuu ahaaday wa yucadib almunaafiqiina munaafiqiintana inuu cadaabo oo munaafiqiintaasi markii nebigu calayhi salaatu salaam madiine ka soo baxayey waxaa jira dad munaafiqiin ah oo munaafiqnimo la hadhay baa jiray oo nebiga soo raac uu yidhi na raaca oo raaci waayey waa caraabtii u badan reer miyigii qabaa'ilka ka tirsanayd musayna say culimmadu leeyihiin musayna iyo kifaar iyo ashjac iyo juhayne iyo qabaa'ilkaa reermiyig ka tirsan oo reermiyig u badan ayaa ayaa nebiga calai salatu salaam ka hadhay iyagoo leh luqmad afkay gashanayaan raggii halka kan kaga soo duulaya kaga daba imanayay ku leynayey ayay meeshoodii ugu tageen maanta walile kuwaa midh ka soo noqon maayaan iyagoo bay munaafiqiinta yidhahdeen nebigii saxaabadii sacde ka soo noqon mayso ilaahay markaa iyagiina waa uu maaragtay waa uu haydaarteeyey oo waa u dhalicay munaafiqiinta iyo munaafiqiinta iyo mushrikiinta iyaguna cadaab bay leeyihiin meeshiina intii tagtay ee kun iyo afar boqol meelahaas ayaa oo loogu badanyay inay ahaadeen saxaabadan baycaturidwaan ka qayb gashay waxay ka heleen guul weyn bay ka heleen oo adduuniya akhriba waa liibaaneen waxaynu arki doonnaa mar dhow markay ka noqdaan dulqacda wakhtiga ayuu ahaaye intay dulxije iyo muxaram joogaan safar markay gaadho ayaa meel khaybar la ydhaahdo oo yuhuuddu deganeyd oo muslimiinta laga dhibaataynayey ayay ku duuli doonaan markaasaa layidhi alla yidhi intaa cidaana idin raaci mayso intiina ehel xudaybiye ah ee ku baayactantay taxta shajarati cid idin raaci karta oo qanimadaa idinla qaybsanaysaa ma jirto dabeedna xoolo badan iyo timir badan iyo adduun bay ka soo heleen dagaalle kama qabsan meeshii nafle adduun iyo aakhiraba shahaaday qaateen jannaday wadagelayaanoo waa heljanno dadkii ku baayactamay maaragtay beecada galay kuwii munaafiqiinta ahaa ee hadhayna ilaahay subxaana watacaala waa u dhaleeceeyey oo cadaab bay leeyihiin buu yidhi wa yucadiba u maaragtay marka nasriga ee meesha ka dhacay waa nasri aad iyo aad u weyn waayo maalinta kun iyo riwaayaadka ugu badan waxay leeyihin kun iyo shan boqol bay lehin lakin waxaa ka saxiixsan bay leeyihin culimmadu kun iyo afar boqol iyo xoogaa bay ahaayeen marka sanadkii markii ay noqdeen ee ay ku noqdeen maaragtay madiina sanadkii toddobaad waa maqnaayeen oo heshiiskii hobaa soconayey marka nimankii qoraysheed baa jebiyey oo qolo maaragtay nebiga xilfi la ahayd iyo qolo qoraysh xilfi la ahayd baa dagaalamay markaasay hubkii hoosta ka siiyeen qoladii xilfiga la ahayd siaasay ku jebiyeen sanadkii markaa toddobaad nebiga calayhi salaatu salaam cumro ayuu u soo noqday cumro ayuu u soo noqdayoo waa ti shardiguu ahaa soo noqda idinkoo aan hub sidan oo seefaha galka maaragtay galka geliyey kaalay oo cumraysta markaa nebigu sanadkii toddobaad waa ku soo noqday maka oo waa cumraysta sanadkii sideedaadna heshiiskii bay ka baxeenoo waaba duulimaadkii buu soo qaadee kun iyo shantii boqol ama kun iyo afartii boqol tobanku bay noqota sanadka siday fadxi u noqotay waxa weeye culimmadu waxay leeyihiin toban kun casharatu aalaaf ayuu la soo galay marka imisaa ku darsantay kun iyo shantii boqolba bal ka dhigo imisaa ku darsantay siddeed maaragtay siddeed kun iyo shan boqol baa ku soo darsamay oo markii dambe calayhi salaa slam nebigu uu maka la soo galay waxaas waa wixii soo islaaya markii dadkii la ysaga dhex baxay oo madiine la tegey oo make la yimi oo laysu socday oo dadkii diintii ay arkeen ayaa qabaa'ilkii diintii ilahay waxay usoo galeen afwaajan bay usoo galeen markaasa halkaasay nasir ka noqotay dabadeedna waa taas oo maaragtay halkaa xoog weyn baa marka ay diintii ka heshay wayucadib almunaafiqiina munaafiqiinta u cadaabayo walmunaafiqaati walmushrikiina gaaladana u cadaabayo walmushrikaati addaanniina kuwaasoo malaynayey bilaahi ilaahay ka malaysanayey danna sawi mala xun calayhim korkooda ayay ku sugan tahay sidaasaynu maarata khabar baynu isaga laqbaynaynaaye daa'iratu sawi belada wareegsan ee ku wareegaysa ayaa korkooda ku sugan oo belaa ku dhacaysa waqadiba allaahu calayhim alle waa u cadhooday walacanahum naxariistiisa ayuu ka fogeeyey waacadda lahum wuxuu u diyaariyey jahannama jahannamana waa u diyaariyey walciyaadu bilaah wasaa'ad way xun tahay waa dhaleecaynaynaa masiiran afcaalu demmiga waxa weeyaan inshaa baa loo laqbeeyaa oo wasaa'ad haddii la yidhaahdo way xumaatay horey u xumayd macnaha ee waxa weeyaan haddaabaa waxa weeyaan meel aad u liidata weeyaan walilaahi ilaaha ayay u sugnaatay oo keliya junuudu samaawaati waalardi junuudda maaragtay ciidamada cirka iyo ciidamada dhulka waxba fasiri mayno ciidamada ilahi waa badan yihin wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa ciidamadii dhulka waxaa ka mida dabayl iyo wax kasta dee ciidamadii cirkana dee malaa'igi iyo wax kastaa ka mida xaggana jin iyo insi waa la joogaa marka ilaahay baa junuuddaa iskale wa kaana allaahu ilaahay wuxuu ahaaday casiizan mid ka raayiyabuu ahaaday isagaa adag cid ka adagoo ka qaalib manaha ma jirayso xakiiman oo falsuuban qaala allahu tacaala innaa anagu arsalnaaka waa ku dirnay nebi allow innaa arsalnaaka waa ku dirnay oo nubuwadii baanu kula soo saarnay shaahidan xaalaa tahay midkii markhaati ah oo weliba muslimiinta ku markhaati ah wayakuuna arasuulu shahiidan calaykum waa tii ahay oo wax alla waxay samaynayaani xaalkooda uga warramaya waa mubashiran xaalaa tahay mid bishaaraynayo wax alla wixii ku raacay ee muslimiina ugu bishaaraynaya bimaa yasuruhum waxay ku farxaan oo kaga farxiya oo janno ah wa nadiiran xaalaa tahay mid digayo mukhawifan lahum cabsiinaya oo cadaabka ilaahay wixii ku diiday ku cabsi gelinaya cadaabka ilaahay saasaanu kula soo dirnay innaa anagu arsalnaaka waa ku soo dirnay rasuul allah shaahidan xaalaa tahay mid shahiida oo maarata markhaati ah wa mubashiran mid bishaaraynaya wa nadiiran mid digaya waxaanu kula soo dirnay litu'minuu inaad rumaysaan bilaahi alle inaad rumaysaan iyo wa rasuulihi rasuulkiisa inaad rumaysaan oo rasuulkana khitaabka waa soo gelayaa litu'minuu inaad rumaysaan bilaahi alle iyo wa rasuulihi oo wa tucasiruuhu rasuulka maaragtay xoojisaan inaa xoojisaan wa tuwaqiruuhu inaa weynaysaan oo ixtiraamtaan oo ijlaalisaan wa tusabbixuuhu alle inaa u tasbiixsataanoo maaragtay u tukataan amase u tasbiixsataan bukratan gelin hore iyo waasilan gelin dambeba inaa u tasbiixsataan alle litu'minuu inaa maaragtay rumaysaan bilaahi iyo wa rasuulih liyuuminuuna waa jirtaa qira'aad kale qirada qarooyinka kale marka waxay leeyihiin culimmadu litu'minuu bilaahi wa rasuulihi halkan waxaa laga qaadanayaa rasuulku inuu isrumeeyo inuu laftiisu rasuul yahay inuu rasuulnimadiisu rumeeyo dee yaa dee ku waajiba oo laga rabaa marka iyo isagoo khitaab lagu wajahay baa layihi litu'minu inaad rumaysaan muslimiintii iyo rasuulkiiba bilaahi inaad rumaysaan iyo wa rasuuli rasuulkiisa xataa adigu inaad isrumayso taa marka laga yimaado halka saddex damiir baa ku jira wa tucasiruuhu wa tubaqiruuhu wa tusabbixuuhu inaynu kala kaxayno oo aynu nidhaahno wa tucasiruuhu wa tuwaqiruuhu rasuulka u celino maxay noqonaysaa wa tucasiruuhu inaad xoojisaan markaa oo taageertaan oo u hiilisaan nebiga wa tuwaqiruuhu inaad weynaysaan oo ijlaalisaan oo ixtiraamtaan oo tawqiir ula timaaddaa nebiga labadaa nebiga u celino calayh isalaatu wasalaam wa tusabbixuuhu inaad u tasbiixsataan alleh taa bilaa khilaafin dee alla unbaa loo tasbiixsanayaayo asl alloon baa loo tukanaya ama tasbiixdii kale loola imanaya bukratan gelin hore iyo waa asiilin gelin dambaba culimmada qaar markaa waxay leeyihiin sidaa haddii la yidhaahdo waxaa ku sugan xaq maaragtay alla leeyahay iyo xaq rasuulku leeyahay iyo xaq mushtaraka oo ay saddex ay wadi leeyihiin oo aliimaanu billaahi wa rasuulihi waa xaq mushtaraka allena waa la rumaynayaa rasuulkiisana waa la rumaynaya wa tucasiruuhu wa tuwaqiruuhu waa xaq rasuulku leeyahay in la ixtiraamo oo la weyneeyo oo la tacdiimiyo oo la tawqiiriyo o la ijlaaliyo waa xaq rasuulku leeyahy sala allah alayh wasalam wa tusabbixuuhu waa xaq uu maaragtay alla leeyahay oo u khaas yahay marka xaq mushtaraga iyo xaq khaasa oo mukhtasun billaahi ah iyo xaq mukhtasun birasuul ah ayaa halkaa ku jira bay leeyihiin saasuu markaa marayaa oo dooranayaa sheekh naasiraddiin asacdi sheekh naasir asacdi saasuu dooranaya isagu uu dooranaya culamada qaarna waxay leeyihin maya dhinac ha la wada mariyo intii maaratay damaairta la kala kaxayn lahaa ha la yidhaahdo watucairuuhu inaa alle hiilisaan tucairuuhu inaa uhiilisaan alle macnaa diintiisa uhiilisaan iyo nebigiisa wa tuwaqiruuhu alle inaa weynaysaan tucadimuuhu wa tusabbixuuhu alle inaa maaragtay nasahdaan oo wixii aan u habboonayn inaa ka nasahdaan bukratan gelin hore iyo wa asiilan gelin dambaba marka waxay noqonaysaana ixaada laga qaadanayaayo macnaha labadaa waqti oo qura maahee waxa weeyaan shayga haddii labadiisa darafba la sheego laba daraf haddii shayga laga sheego maanaa shaygii o dhan in la sheegay wey marka waqtiga oo dhan iyo inta udhaxaysa maanaa gelin hore iyo gelin dambe inta udhaxaysaba inaa alla u tasbiixsataan iyago salaaduhu waa waqtiga gaar ah ayaddaan iska darno insha allah marka labadaa tafsiirun baynu hay labadaa tafsiirba waynu sheegnay way ku jirtaa meesha ina aladiina kuwii yubaayicuunaka ina aladiina muuminiintii yubaayicuunaka kula baayactamayey oo kula ballamayey ballan khaasa ina aladiina kuwii yubaayicuunaka kula baayactamayey oo kula heshiiniyey mucaahada kula geliyey inamaa in kale maahe yubaayicuuna allaaha alle ayay la baayactamayaan oo xaqiiqada waxa weeye beecadu alle unbay u dhacaysaa man yudici rasuula faqad adaaca allaah dee rasuulka kii la baayactamay ee adeecay allunbuu adeecay oo alle ayay mubaayacadaas u dhacaysaa yadullaahi gacanta alle ayaa fowqa aydiihim gacmahooda korkooda ku sugan gacanta alle ayaa gacmahooda korkooda ku sugan oo miihaaqa rasuulka lala gelayaa waa ballan alle lala galay oo kale sidaasay ka dhigan tahay faman nakasa haddaba kii buriya ciddii burisa ballantaa oo ka baxdaa fa innamaa yankusu waxaa unuu burinayaa oo ku burinayaa calaa nafsihi naftiisau ku burinayaa oo macnaha waxa weeyaan cahdigaa uu buriyey wabaalu naqdi cahdihi waxa weye calaa nafsihi isaga unbay dhibtu u imanaysaayoo waa dhibtu isaga unbay ku soo noqonaysaayoo u daranta isaga unbay u daran tahay ka dhigan tahay fa innamaa yankusu calaa nafsihi waman awfaa kii awfiyana bimaa caahada wixii uu maaragtay uu kula ballamay calayhi shayga maaga korkiisa allaaha alle kula ballamay oo kula mubaayacoodayna kii oofiyana fasa yu'tiihi waa siin doonaa wakhti dambe ayuu alle siin doonaa ajran ajr buu siin doonaa ajriga oo cadiiman weyn yubaayicuunaka mubaayacadu waa la garanayaa ayadoo waa mufaacalatun min albeyc baayaca beecana waa taan ay culimmadu yidhaahdaan waxa weeyaan mubaadalat lmaali bimaali hadalka ugu kooban mubaadalatu maalin bimaalin waa in xoolo xoole lagu bedisho laba xoole laisku iibsado ayaa lahaa mubaayaca laha ama beec layahdaa hadda waxaa loo jeedaa uun daacadatan alle ayay damaano qaadayaan waa damaanu daacatihim laka bimaa qulta lahum fii baycati ridwaan oo waxa weeyaan salaadiinta iyo walilaahi almathalulaclaa iyo boqorrada iyo marka lala baayactamayo macnaha lala heshiinayo oo laleeyahay waan ku adeecsanahay ama waan maaragtay waa beecadaadaan ku jiraa ayaa dee mubaayaco lala sameeyaa waa heshiis khaas ah waa heshiis khaasa marka wakhtigaas bayna uu ka qaaday nebigu alayh salatu slam beeca ka qaaday mid mid u gacan qaaday saxaabada markii la yidhi cusmaan baa la dilay oo beeco khaasa oo ama ah cala almowt inay dhintaan ama ay dee gaalada jebiyaan ama calaa alla yafiru inaa cararin ayuu kula baayactamay cumaanoo markaa dee lele waaba la dilaynaa isagu nebigu male calayhi salaatu wasalaam wuu maaragtay waa iska fahmay inaan la diline isna gacantuu gacanta u saareeyo wuxuu yidhi gacantanna waxa ale labadiisa gacmood buu isa saaro yidhi gacantanna cusmaan baale aan baycaddanna u qaadaya oo isagana baycadii wuu soo gala cidi kama bixin wixii meeshaa joogay kulli wuu la baayactamay ilaa nin odaya oo judubnu qays la odhan jiray ayaa awrkiisa isku aadiyey baa layidhi oo baycadii ka gabaday awrkiisu xagga she ka maray iyo awrkii baa ka lumayoo dabadeedna warkaale beecada qaado maye aniga awrkii aan i helaa waa ii dhaanta beecada xaggaa u cararay waa la leeyahay adigu riwaayad noocaasaa jira laakiin ninkaas judum luqays la yahdo waa kii suuratu towbana ay sheegaysee markii dambe waaba islaamay oo islaamnidu soo wanaagsanaatee ninkaasunbaa beecada markaa ka dhuntay intii kale saxaabada mid mid buu u gacan qaaday oo maaragtay beecada uga qaaday beecatu ridwaan baa leehdaa taxta shajarati baa leehdaa geedku waynoo iman doona laqad radia illaahu cani lmuuminiina muuminiintaa la sheegaya waa cahdiyo waa kuwan beecatu ridwaan lala galay ayaa ilaahay si khaasa uga raalli ahaaday weeyaan ina aladiina kuwii yubaayicuunaka kula baayactamayey oo kula mubaayicunayey innamaa yubaayicuuna allaaha ilaahay unbay la heshiiyeen oo la baayactameen haa waayo ina allaha ishtaraa min almuuminiina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna ilaahay tabaaraka wa tacaala waabuu ka iibsaday alle nafta iyo maalka ayuu ka iibsaday oo allah ka iibsaday wuxuu u iibsaday janno inay helayaan janno ayuu ka siistay rabbi marka heshiiskaasu allunbuu u dhacaya inamaa yubaayicuuna allah yadullaahi gacanta alle fowqa aydiihim gacmahooda korkiisay ku sugan tahay macnaha waa un waxaa laga dhigayaa maaragtay inay alla la baayactameen oo kale un inay alla la baayactameen oo ay gacanta saareen oo ay musaafixeeyeen siday u adag tahay ilaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka wakiila oo baycadii allu u qaadaya saas ma markaa macnuu u dhacaya hawlo kale ha isku sii gelin iyo waa majaaz iyo halkanay ka baxday toonna faman nakasa haddaba kii maaragtay buriya ballantaa ka baxa ciidibo kama bixine ninka awrka isku toosiiyan baa la sheegay fa inamaa yankusu waxa uu buriyey calaa nafsihi naftiisa ayuu ku buriyey waman awfaa ninkii oofiya bimaa caahada wixii uu maaragtay u ballan qaaday ama kula ballamay calayhi iyo calayhu jumhuurulquraa waxay akhriyeen calayhi sida badana lagu yaqaano luqatu qurayshna ahoo lagu yaqaano naxwaha xarfu jar haddii la geliyo aan min ahayn ama lahu laam iyo min aan ahayn haddii lagu jiro damiirka huwa damiirku horta asligan wuxuu ahaa huwa buu ahaa markaasaa la jiray xarfujar baa la geliyey marka wixii aan min iyo laam ahayn waxaa waa la hoos dhigaa damiirka oo ilayhi iyo calayhi iyo fiihi iyo waatan sidaa la yidhahdo maaragta halkan xabsa wuu baaqi yeelayaayoo wuxuu ku baaqi yeelay bacdamaa huwa ay ahayd huwa ilaa awowgu waa iska xarfulictimaada damiirku waa haada huwa waa haada damiirku haada ma godnayd godaalkeedii buu iskaga baaqi yeelay bimaa caahada calayhi allah waxaa laleeyahay faa'ida ku jirto culimmada aad bay ula dhaceen halkan waxay leeyihiin allaha ismiga alle in la tafkhiimiyo ayaa ka dhalanaysa oo hadday iminka calayhi ahaan lahayd bimaa caahada calayhi allaha calayhi allaha bay noqon lahayd halkanna waa calayhi allaaha oo allah eeledamaa ka hormartay oo tafkhiim baa halkan ka dhalanaya haddana waa la baaqi yeelayoo damadii uu lahaan jiraa lagu baaqi yeelay maxaa yeelay cahdigan in lagu baaqi noqdaa la doonayaa oo aan la burin marka maxaasin baa ku jirta iyo siraa ku jiraa laleeyahay haddan in halkan damada la daayo in damada la daayo waana luqatu bani tamiim oo iyagu wamaa ansaanihu ila shaytaan xaggaa ku soo aragnay maartay damiirkaasba waa la midi marka waa saas oo kale waman awfaa ninkii oofiyaa bimaa caahada wixii uu kula ballamay calayhu shayga korkiisa allah alle kula ballamay fasayuutiihi alle wuxuu siin doonaa ajran ajr buu siin doonaa ajrkaas oo cadiiman weyn wallahu subxaanahu wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina muxamed